إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhawaada warka idaacadda islaamiga ee alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah faahfaahin dheeraada ayaa waxay kasoo baxaysaa weerar xalay xarakada shabaab almujaahidiin ay ku qaaday hoteel ku yaala xeebta lagu tunto ee liido ee magaalada muqdisho sarkaal ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa maanta waxaa lagu dilay gudaha magaalada muqdisho ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ayaa weeraro waxay ku qaadeen fariisimaha ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa shisheeye ku leeyihiin gobolada banaadir bakool baay iyo shabeellaha hoose madaxdii ku dhaawacmay weerar habeen hore puntland ay ka fulisay waqooyiga gaalkacyo ayaa waxaa loo soo qaaday magaalada muqdisho xubno dhinaca madaxweynaha jubbaland ah ayaa xildhibaano noqday kadib doorasho ka dhacday ceelwaaq oo gobolka gedo ka tirsan iyadoo madaxweynaha federaalkuna arrintaasi uu ka hadlay askari ayaa waxa uu isu soo dhiibay walaayadda islaamiga ah ee baay iyadoona saxaafadda loo soo bandhigay arday wax ku barta mid ka mid ah xarumaha tacliinta ee deegaanka kunyo barrow ee shabeellaha hoose ayaa loo soo gebagabeeyey dowro casharo muhiim ah ay ku qaateen ganacsato danyar ah oo ka mid ah dadkii ku hanti beelay suuqa waaheyn ee magaalada hargeysa ayaa maamulka somalilan ku eedeeyey in uu shaqo joojin ku sameeyey suuq kale oo ku yaala magaalada hargeysa shil khasaarooyin kala duwan geystay ayaa ka dhacay magaalada madiinatul munawara ee dhulka xarameynka inta waa qodobadii warku waaweynee dhegeystayaal haatan u diyaar garoob warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa laba iyo labaatanka bisha ramadaan sanadka kun afar boqol afartan saddex ee taarikhda hijriga geesta kalena waa saddex iyo labaatanka bisha labaad labada kun labaiyo labaatanka faahfaahin dheeraada ayaa waxay kasoo baxaysaa weerar xalay xarakada shabaab almujaahidiin ay ku qaaday hoteel ku yaala xeebta lagu tunto ee liido ee magaalada muqdisho xashim cabdinaasir ayaa ka waramaya faahfaahino dheeraad ah ayaa kasoo baxaya khasaaraha ka dhashay weerar qarxa oo xalay ka dhacay goob isku imaatin oo ku taalla xeebta liido ee magaalada muqdisho halkaas oo ay ku caweynayeen xubno kala duwan oo ka tirsan dowladda federaalka weerarkan oo ay mas-uuliyadiisa sheegatay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa geystay khasaare dhimasho iyo mid dhaawacintaba war kooban oo qoraal ah oo kasoo baxay afhayeenka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh cabdulcasiis abumuscab ayaa waxaa lagu yidhi mujaahidiintu waxay howlgal qorshaysan ka fuliyeen degmada cabdulcasiis ee magaalada muqdisho waxaana howlgalkaas lagu beegsaday mas-uuliyiin saraakiil ciidan iyo siyaasiyiin ka tirsan kooxda riddada waxaana jira khasaare dhimasho iyo mid dhaawac oo ka dhashay howlgalka haddaba xog aan helnay ayaa waxay sheegaysaa in khasaare dhimasho iyo mid dhaawac uu kasoo gaaray weerarkan xubno ka tirsan dowladda federaalka waxaana ka mid a dadka ku dhintay weerarka maxamed timajilca oo kamid ahaa saraakiisha militariga dowladda federaalka abuukar maxamed oo ahaa xogayaha gaarka ah ee taliyaha booliiska iyo carab oo kamid ahaa ilaalada taliyaha booliiska sidoo kale dadka ku dhaawacmay weerarka waxaa kamid ahaa cumar fiqi oo ahaa musharax madaxweyne liibaan shidane oo kamid ahaa yaasha booliiska gobolka banaadir maxamed warsame oo isna ka mid ahaa saraakiisha ciidanka booliiska dowladda federaalka madaxweynaha dowladda federaalka maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ka tacsiyeeyay xubnaha maamulkiisa ka tirsanaa ee lagu dilay weerarka qoraal uu soo saaray ayuu ku muujiyey sida uu uga xun yahay weerarada lagu bartilmaameedsanayo ciidamadiisa ee kusii badanaya magaalada caasimadda ah ee muqdisho dadkii ka badbaaday weerarkii xalay ka dhacay xeebta liido waxaa ka mid ahay xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka wuxuuna ka waramayaa sida uu ahaa qaraxa meesha ka dhacay isagoo sheegay inay aad u argagaxeen islamarkaana isku dhex yaaceen runta qarax weyn buu ahaa oo dee daryan weyn iyo sanqaro weyn lahaa hoteelka oo dhan ruxay marka annaga waxay noqotay daba khasaraan saarayn cuntooyinka iyo aan ku lahayn marka waxay noqotay inaan isku yaacno qaybtii hoose qaybtii sare laisku yaaco qaybtayo ay dhinaca u daataan dhinaca xeebta argagax weyn buu lahaa weerarkan ayaa wuxuu ku soo aadaya iyadoo dhowaan taliyaha booliiska dowladda federaalka oo shaaca ka qaaday in magaalada muqdisho ay ku soo badanayaan weerarada ka dhanka ah dowladda federaalka ah isagoo sheegay in ugu yaraan habeenkii lagu dilo magaalada muqdisho laba askari ilaa saddex askari oo ka tirsan booliiska dowladda federaalka waxaa kale oo weerarkan ku soo aadaya iyadoo magaalada muqdisho ay ku sugan yihiin dad badan oo doonaya inay ka qayb qaataan doorashada dowladda federaalka dowladda federaalka ah ayaa u muuqata mid ku fashilantay inay sugto amnigeeda sarkaal ka tirsanaa dowladda federaalka ah ayaa maanta waxaa lagu dilay gudaha magaalada muqdisho sarkaalkan ayaa waxaa la ohan jiray maxamed tifo waxaanu ka tirsanaa maamulka gobolka banaadir ee dowladda federaalka ah maanta barqadi ayaa ciidamo hubaysan oo ka tirsan xarakada shabaab almujaahidiin waxay ku dileen gudaha magaalada muqdisho gaar ahaana xaafad ka tirsan degmada kaaraan dilalka ay geysanayaan ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ayaa kusoo badanaya gudaha magaalada muqdisho ciidamada ayaa waxay yihiin kuwo aad u feejigan oo ka baqaya in xarakada shabaab almujaahidiin ay ugaarsato sidaas ay tahana si joogtaa ayaa qaar ka mida loo dilaa iyadoo mararka qaarna qolyaha ay wataan laga furto ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ayaa weeraro waxay ku qaadeen fariisimo ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa shisheeyey ay ka leeyihiin gobolada banaadir bakool baay iyo shabeellaha hoose cabdisamad cabdulahi ayaa warkan faahfaahinaya haddaan banaadir ku bilowno goobaha mujaahidiinta ay weerareen waxaa ka mid ah xarunta maamulka degmada hilwaa ee magaalada muqdisho bakool waxaa dagaal toosa lagu qaaday xero askarta maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin degmada xudur shabeellaha hoose mujaahidiintu waxay habeenkii xalay weerar culus ku qaadeen xero ciidamada shisheeye afrikaanta ay ku leeyihiin deegaanka arbacow ee duleedka magaalada muqdisho isla shabeellaha hoose mujaahidiinta waxa ay xalay weerareen saldhigyada askarta dowladda federaalk ee deegaanada lafooleh iyo sidoo kale ceelasha biyaha ugu dambeyn waxaa weerar toosa lagu qaaday saldhig lagu magacaabo makuuda oo ku yaala duleedka magaalada baydhabo waxaana weerarkaas ku dhaawacmay laba askari
madaxdii ku dhaawacmay weerar habeen hore puntland ay ka fulisay waqooyiga magaalada gaalkacyo ayaa waxaa loo soo qaaday dhanka magaalada muqdisho taliya xigeenkii biliiska ee maamulka puntland ayaa waxaa laga soo dhoofiyey garoonka diyaaradaha ee cabdulaahi yuusuf ee ku yaala bariga magaalada gaalkacyo kaas oo maamulka puntland uu gacanta ku hayo geesta kale waxaa diyaarad isna koonfurta magaalada gaalkacyo oo galmudug ay ka taliso laga soo saaray yaasiin cabdisamad oo horey u ahaa duqa magaalada gaalkacyo iminkana ahaa nabadoon siyaasadda kulug leh labada nin ayaa waxay ka kala tirsanaayeen labada saf ee ku dagaalantay waqooyiga magaalada gaalkacyo taas ayaana keentay in mid waliba garoon gooni ah laga soo dhoofiyo labada nin ayaa la sheegay in dhaawacyadoodu ay yihiin kuwo aad u culus waxaana sii daran baa laleeyahay ninka nabadoonka ah ee la yidhahdo yaasiin cabdisamad waxaa dhoofitaankooda u yimiday ama soo qaadataankooda u yimid ka gadaal markii dhakhaatiirta magaalada gaalkacyo ay sheegeen inaanay waxba ka qaban karin mana cadda in magaalada muqdisho wax looga qaban karayo habeen hore ayaa ciidamada puntland waxa ay weerareen goob ay ku sugnaayeen nabadoon yaasiin cabdisamad iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalka ah wasiirka arrimaha dibadda cabdi siciid muuse cali ayaa weerarka ka badbaaday waxaana goobta ku dhintay mid kamid a ilaaladiisii gudoomiyaha gobolka mudug ee dhanka puntland islamarkaasna ka mid a xildhibaanada cusub ayaa waxa uu difaacay weerarka ay ku qaadeen wasiirka arrimaha dibadda iyo yaasiin cabdisamad waxaanuu sheegay in goobtu ay ahayd meel fidma ka socoto sida uu yiri wasiirka arrimaha dibadda dowladda federaalk ayaa la aaminsan yahay in magaalada gaalkacyo uu ka waday kala furfuritaan siyaasadeed puntland ayaana arrintaasi dhibsatay xubno dhinaca madaxweynaha jubbaland ka socda ayaa noqday xildhibaano kadib doorasho ka dhacday magaalada ceelwaaq ee gobolka gedo shalay ilaa iyo kow iyo toban xubnood ayaa halkaa lagu doortay xubno kale ayaa maanta waxaa la siiyey waxaa loogu yeeray shahaadada u tartamidda xildhibaannimada madaxweynaha jubbaland axmed madoobe ayaa horay halkaa u gaaray sidoo kale asna waxaa maanta tegay ku-xigeenkiisa oo la yidhaahdo maxamuud sayid aadan madaxweynaha dowladda federaalka maxamed cabdulahi farmaajo ayaa muddo waxa uu ku dheganay kuraasta dhanka gobolka gedo waxaanuu sheegayay in magaalada garbaharri lagu qabanayo maamulka jubbaland ayaana arrintaas ka biyo diidanaa maadaama asiga madaxdiisu aanay garbahari tegi karin mar dambe ayaa guddiga doorashooyinku waxa ay goobta doorashada u wareejiyeen ceelwaaq oo madaxweynaha jubbaland iyo ku-xigeenkiisu ay imaan karaan arrintaasna waxaa kasoo horjeestay farmaajo iminka waxa uu farmaajo mucaaraday mar kale xildhibaanada la doortay asigoo ku tilmaamay kuwa aan sharciyeed haysan sida uu hadalka u yiri waxay u muuqataa in sidii axmed madoobe doonayey ay arrinta uga hirgashay dhanka doorashada kuraasta gobolka gedo askari ayaa waxauu soo dhiibay walaayadda islaamiga ee bay iyada oo saxaafadana loo soo bandhigay maxamed ciise ayaa warkan faahfaahinaya degmada bolofulay ee xarunta wilaayada islaamiga hebay ayaa waxaa lagu soo bandhigay askari kasoo goostay ciidamada maamulka koonfur galbeed askarigan ayaa ka sheekeeyey sababaha uu uga soo goostay ciidankii uu ka tirsanaa maay sadaad yarow ibraahim nuur degmada buurakaw buurakaw maykaay askaraghay koley militarihay waana nimankan gaalada aljiri waan iyo ku goosade a siyeed bilood leh muddo badan ku jirn similen roog hateen iyo gura ku gaade marka ku tabireed tababar iyo walba magalnaa lan oo hira abtiri meel iskul guraanay noolal ku gobsadeen hada aragaan oo sagaraaday horna gobsaday la labay iyo majista in koraydi taasaaydi ma war kaleen hada aragay maala wilaayadka islaamiga ah ayaa waxaa soo gaara askar ka soo goosata ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa maamul goboleedyada ardayda waxaa ku barta mid ka mid ah xarumaha tacliinta ee ku yaala kunya barro oo shabeellaha hoose ka tirsan ayaa waxaa loo soo gebagabeeyey dowro casharo muhiim ah ay ku qaateen cali aadan ayaa warkan inoo haya maktabka tarbiyada iyo tacliinta degmada barhawe ayaa dooro muhiim ah u qabtay ardayda wax ka barta madarasada caynuul islaam iyo mu-asasada alxigma oo ah mu-asaso lagu barto culumta kala duwan oo ay ka mid yihiin farsamada gacanta dowradan oo socotay muddo shan iyo toban maalin ah ayaa waxaa lagu qaatay duruus kala duwan ardayda caynuul islaam ayaa qaatay afar kutub mid ka mid ah ardayda madarasada caynuul islaam ayaa soo bandhigay qaar ka mid ah waxyaabihii ay ku qaateen dowrada استقبال الكعبة قمت أيها المسلم إلى الصلاة فاستقبل الكعبة حيث كنت في الفرد والنفل وهو الركن من أركان الصلاة التي لا تسع الصلاة إلا بها ويسقط استقبال عن المحارم في صلاة الخوف والقتال الشديد وعن العاجز عنه كالمريض أو من كان في سفينة أو السيارة أو الطيارة إذا خشى الخروج الوقت أهل الحق شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والعلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم dhanka kale mu'asasada alxigma oo ay dhigtaan gabdho ayaa dowradan ku qaatay mawaadiic kala duwan qaar ka mid ah ardayda mu'asasada alxigma ayaa ka warbixiyey waxyaabaha ay ku qaateen dowrada dowrada casharada aan ku qaadanay waxaa ka mid ahaa akhwat fil islaamiya wa aahaariha waxaa ka mid ahaa annamiimatu walqdiiba dowri nisaa'i fi ljihaad alcaalam may dowrooyin waan qaadanay laakiin tan muhiimadda ay hadda leedahay kolley maasha allah kuwii hore aad ayay nooga darajo saraysaa tan marka dowrada waxyaabaha aan ku qaadanay waxaa ka mid ah dowru nisaa fil jihaad gabdhaha musulmaadka ay ku leeyihiin saxanta iyo isku dirka waxyaabaha aan ka qaadanay kamid tahay aada iyo aad ayaan ugu faa-iidnay waxyaabaha kale aan ka qaadanay waxaa ka mid ah walaaltinimada waxay tahay iyo in laga fogaado qabiileysi iyo waxyaabaha xunxun deegaanka kuuyibarow oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada baraawe ee gobolka shabeellada hoose ayaa waxaa ka jira horumar xagga waxbarashada ah waxaana magaalada ka furo madaariis dhowr ah oo lagu barto culumta kala duwan ee shareecada iyo maadiga ganacsato danyar ah oo ka mid ah dadkii ku hanti beelay suuqa waaheen ee magaalada hargeysa ayaa maamulka somalilan ku eedeeyey inuu shaqo joojin ku sameeyey suuq kale oo ku yaala magaalada mahad cubeyd ayaa warkan inoo haya qaar ka mid ah ganacsatadii ku hanti beelay suuqii waaheyn ee magaalada hargeysa ayaa eedeymo u soo jeediyey maamulka somalilan iyagoo sheegay in uu ka xiray una diiday inay ku ganacsadaan suuq lagu magacaabo inji oo ku yaala magaalada hargeysa islamarkaana sida ay sheegayaan ka weyn suuqii waaheyn ganacsatada ayaa sheegay in canshuurta laga qaado iyagoo daadsan waddooyinka islamarkaana la meel ay ku ganacsadaan maadaama suuqi ay wax ku iibsan lahaayeen albaabada la iskugu dhuftay halkan waxaa xidhan oo aragtaan haddaydu adduunyana meel kastoo aad naga daawanaysa aad joogtaan waxa aydun aragtaan shan boqol oo guri oo xidhan oo iminkaanu dhex taaganni oo guryihii suuqa ee lagu shaqayn lahaa oo wada xidhan ayaa arkaysaan haddaydun tihiin cid kasta oo danaynaysaa suuqaynji shanta boqol ee aqalee halkan aanu dhex taaganay iminka ee aanu aqalaqal isla hortaagi doonno t v-ga shantaa boqol ee aqalba dowladday xudhayno dowladdaa kare ka qaadata dowladda hoose ayaa kare ka qaada iyagoo saa u xudhan bay dowladda hoose kare ka qaata lagumana shaqeeyo shan boqoloo guri baa ka dhisan iyo hangarro cidima joogto waad arkaystaan inay qaawan tahay oo aanay cidin joogin waxaannu leennahay dadkana wuxuu yaallaa biriish ka yaallay oo waddadiibaa xidhan dadkii oo dhan walba way daadsan cashuurna waa laga guraa maamulka somalilan ayaa dadka ku dhaqan dhulka uu ka arrimiyo ka qaada canshuuro fara badan mana jirto wax muuqda oo ugu qabto taa beddelkeedana isaga ayaa jeebka ku shubtaa halka warkaa dhegeystayaal idinkala socotaan waa idaacadda islaamiga alfurqaan shilgeese khasaarooyin kala duwan ayaa ka dhacay magaalada madiinatul munawara ee dhulka xarameynka wararka ka imaanaya dhulka xarameynka ayaa waxay ku warramayaan in shil xoogan uu ka dhacay halkaasi shilkan ayaa si gaar uga dhacay magaalada madiinatul munawara waxaana dhibasho iyo dhaawaca ku noqday in ka badan konton ruux waddada weyn ee marta magaalada madiina ee lagu magacaabo dariiqul hijra ayaa waxaa ku qalibmay gaari rakaab ah waxaana ku dhintay siddeed ruux halka ay ku dhaawacmeen saddex iyo afartan kale dadka dhaawacyadu ay soo gaareen ayaa waxay isugu jiraan kuwo daran iyo qaar xaaladooda ay dhexdhexaad tahay waxaana la dhigay isbitaal ku yaala magaalada madiina halka oo lagula tacaalayo xaaladooda caafimaad warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga halfurqaan duhurnimadan waa inaga intaa